magaalooyinka aan cilmi baarista ka sameynay ama fikrad aroorinta waa shan boosaaso iyo baydhabo beledweyne muqdisho iyo kismaayo waxayna qayb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in laga ogaado arrimo badan oo asaasiya bishii january baana sameynay intaan dowladdan la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray kun iyo afar boqol iyo labaiyo labaatan qof oo soomaaliyan waxaan weydiinay oo si oo random ah ama maaragtay dhowrkii guriga guri laga boodahayo oo la garaacayo la weydiinaya fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimo dastuurka la xiriira waxaana nooga soo baxday kow dadka soomaaliyeed oo aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ay og yihiin badankoodu boqol kiiba toddobaatan iyo xoogaa in dastuur jiro dalka ka jiro sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharciya oo soomaaliya ka jira waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin ama noo soo baxday dadkaas markaan aysigoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhab tahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay ay ay shaki ka qabaan iyo welwel oo siyaasiyiintu aysan rabin sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurka uu yahay sharciga ugu sarreeya dalka iyo in maxaa la yidhahdaa iskhilaafka dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la-aanta dastuurka ama maaragtay andhaho khalkhalka ku jira iyo iska hor imaadka ku jira dastuurka laftigiisa waxaa kaloo loo soo baxday dadka soomaaliyeed inkastoo aan dastuurka aada loogala tashan oo ay maaragtay ay korjoogto ka yihiin oo siyaasiyiin kooban ay gacanta kula jireen muddadii lasoo waday ilaa labadii kun iyo afartii ama labadii kun badhe inay maaragtay ay daneynahayaan laakiin wax kudarsigooda arrimaha dastuurka uu yaryahay oo aan talada wax laga siin waxyaabaha su-aalaha aad weydiiseen marka waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay usoo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro ama dastuurka la ballaaray lafahaantiisa dastuurka hadduu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashintay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib eegis ku samayso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqadaas ku magacaaban waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo asna dastuuri ah oo asna aqoon-yahano soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo waxaa kaloo jira aqalkii saro hadda soo kordhay waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqoon hadda laisku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yidhaahdo maamul goboleedyadiiba wasaaradana leh danaynhayana dastuurka inay maaragtay ku darsadaan dastuurkan hadda laga shaqeynhayo oo noqon doona kii rasmiga ahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karona way aaminsan yihiin in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhab tahay waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid ah in sidaan hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii saloo soo kordhay waxaasoo dhan ay ay siba siyaabo kala duwan ama si sharciyana lug ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneen hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku si u ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono marka waxyaabaha haddaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo isbarbar yaacin waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah arrintaasi marka ay idin soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid ah runtii maadaama dastuurka hadda socdo oo miidka saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda uu qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa afar awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo waxyaaba noocaasa ee lacagta iyo ay maamusho afar awoodood ugu badaanaysa shan andhaho inta kalena ma cadda cidda leh cidda leh ma cadda marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin bay iska aaminsan yihiin guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday afartii sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ahaa oo hawsha la waday fikraday soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan tobnaad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii wax la yeeli lahaayoo awoodahaasoo kale loo kala qaybsan lahaa marka dastuurkii horaa keenay inay maamul goboleedyada iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex maadaama aysa caddayn sida maamulka iyo awoodda loo kala leeyahay guddiyadaas hadda kakoo shaqada soo qabtay wax soo dhaweeyeyna fikrado kala duwan bay soo bandhigeen annagu hay-ad ahaan daraasadan iyo aftidan dadweynaha ka hor daraaso ka ballaaran baan ka sameynay arrimaha dastuurka oo isla sanadkan aan soo saarnay taasaan marka annagu ku qeexnay fikradihii aan qabnay oo aan arknay in lagu xallii karo waxyaabaha keenhaya in maaragtay ay maamul goboleedyadii dowladda dhexe ay fahmi waayaan waxaanu ku talinay ilaa laba iyo labaatan awoodood dowladda dhexe in loo daayo oo dowlada dowlado badan oo federaalana awoodahaas ay dowladda dhexe hayso ilaa toddoba awoodoodna dowladaha kumeelgaarka loo daayo kuwa kalewaaagaano ay isla wadaagaan marka dadka hadda nooma ay sheegan say wax u arkaan laakiin waxaan si guud baan u weydiinaa dareenkooda ku saabsan dastuurka